halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee sagaali tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban iyo hirarka efmka ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti sagaal iyo tobanka bisha julaayo sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacaddayaedana wadajir halkan waxaa uga daadahayn doona maxamed colaad xasan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
idaacaddeenna galabnimo qodobada aan idinkugu hayna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda marinka khaza ee dhulka falastiiniyiinta waxaad kaloo maqli doontaan xildhibaano diiday heshiiskii maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo maanta mar kale kulan ku yeeshay magaalada muqdisho barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka xukuumadda ukrain ayaa sheegaysa ama ku eedaysay ruushka inay ku kaalmaynayso kooxaha fallaagada gooni-goosadoonka ah ee taageersan ruushka sidii ay u baabi'in lahaayeen daliilaha goobtii ay ku burburtay dayuurada kaaba oo maleeshiya laga lahaa oo la soo riday iyadoo ay saaraayeen qof oo rakaab ahaa dowladda ukrain ayaa sheegtay maanta oo sabti ah in fallaagadu ay meesha ka qaadeen siddeed iyo soddon meydadkii rakaabka ka mid ah oo markaasi ay ka qaadeen goobta dayuuraddu ay ku burburtay lana geeyey magaalada ay fallaagadu gacanta ku hayaan ee la yidhaahdo donetski ukrain waxay sheegtay in fallaagadu ay meydadkaasi soo qaadeen iyagoo taageero ka helaya qubaro ku takhasusay xagga baarista oo ku hadlaysay lahjadda ruushka xukuumadda ruushiya ayaan weli ka hadlin sheegashada ukrain wasiirka gaadiidka ee maleeshiya ayaa isna sheegay maanta oo sabti ah in daliilo muhiim ahaa la baabeeyey goobta burburkana laga qaaday waxyaaba baarista ku habboonaa arrintaas oo ugu yeeray hagardaamo loo geystay dad musiibo ay ku habsatay hay-adda laanqeyrta cas ee dalka kenya ayaa waxa ay sheegtay in dabley ay ku fureen baabuur basa oo rakaab ahaa rasaas taasoo keentay geerida ugu yaraan toddoba qof kooxaha gargaarka ayaa waxa ay sheegeen in weerarkani uu ka dhacay xalay oo jimco ah meel ku dhow deegaan lagu magacaabo witi oo ah tuulo hoos timaada laamu oo ku yaala gobolka xeebta ee dalka kenya kooxda alqaacida ku xiran ee al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan waxaayna sheegeen in arrinkani ay jawaab u tahay sheegashadii dowladda ee dhowaan ay sheegtay inay ammaankeeda sugtay gacantana ay ku hayso ay ciidamo geysay dhammaanba deegaanadii ay ka dhaceen weeraradii hore ee dhulka xeebta ee dalkaasi kenya waxaa kale oo kooxdu ay wacad ku mareen inay qaadi doonaan weeraro kaloo aargoosi ah oo looga aargoosanayo kenya joogitaankeeda gudaha waddanka soomaaliya kaasoo ciidamadu ay sheegeen in joogitaankooda uu qayb ka yahay howlgalka midooda afrika ee aamisom
ciidamada israa'el ayaa sii wada dagaalka dhinaca dhulka ah ee ay ku qaadeen magaalada khaza ee dhulka falastiiniyiinta israa'el waxay sheegtay in dagaalku uu sii socon doono ilaa iyo inta ay ka baabi'inayso kaydka hubka gantaalaha ee xamaas iyo marinada dhulka hoostiisa ah ee ay uga soo dusaan dhulka israa'el weerarkan dhulka ah ee ay israa'il ku gashay marinka khaza ayaa daba socday muddo toban maalmooda oo ay duqayn cirka iyo badda ah ku haysay magaalada israa'il ayaa sheegtay in duqayntaasi ay kaga jawaabaysay boqolaal gantaal oo dhulka israa'il kaga soo dhacayay dhinaca xamaas tirada guud ee falastiiniyiinta uga dhimatay howlgalkan tan iyo markii uu bilowday siddeedii bishan ayaa gaaraysa saddex boqol iyo shan qof oo u badan dad rayida oo ay ku jiraan toddobaatan caruura iyo shan iyo labaatan haweena sida saraakiisha falastiiniyiintu ay sheegeen waxaa sidoo kale ku dhintay laba ka mid ah askarta israa'el dhinaca kalena xogayaha guud ee qaramada midoobey bankimun ayaa maanta ku wajahan gobolka si uu u bilaabo dadaal caalami ah oo ku wajahan sidii loo joojin lahaa dhiigga daadanaya
quwadaha lixda ah ee beesha caalamka ayaa waxa ay dib u dhigeen muddadii kama dambaysta ahayd ee loo madlanaa wadahadallada iiraan ee nukliyeerka oo ku aadan bishan labaatankeeda julaayo iyadoo dib loo dhigay ilaa iyo bisha soo socotee nofembar dhammaadkeeda faransiiska jarmalka britain iyo shiinaha iyo dalal kale ayaa iyagu waxa ay xulufo kula yihiin maraykanka diidmada ay diidan yihiin barnaamijka hubka nukliyerka ee iiraan naaxinteeda iyadoo dhinaca kalena iiraan ay sheegtay in ay naaxinayso hub ay diiday eeraahda inay naaxinayso hub niyugleera wadamada reer galbeedka ayaa waxa ay cadaadis badani ku saarayeen wadankaasi iiraan joojinta hubka nukliyeerka iyadoo dhinaca kalena iiraan ay ku andacoonayso inay xaq u leedahay tayagelinta barnaamijkeeda yuraniyamka ee aanan ahayn hubka nukliyeerka galab wanaagsan dadkana dhegaysanaya waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da rabadaan kariim ayaanu mar kale idinka leenahay hawada aynu ku bilowno ciidamada israa'il ayaa sii wada dagaalka dhinaca dhulka ah ee ay ku qaadeen magaalada gaza ee falastiiniyiinta israa'iil waxa ay sheegtay in dagaalku uu sii socon doono ilaa iyo inta ay ka baabi'inayso khadadka hubka gantaalada ee kooxda xamaas iyo marinka dhulka hoostiisa ah ee ay uga dusaan dhulka israa'iil xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun ayaa maanta waxa uu ku beegan yahay bariga dhexe inuu tago waxaana la filayaa inuu tegi doono magaalada gaza wariyahayaga maxamed colaad ayaa warbixintan isugu kaay soo duway
weerarkan dhulka ah ee ay israa'iil ku gashay marinka kaza ayaa daba socday muddo toban maalmooda oo ay duqayn cirka iyo badda ah ku haysay magaalada israa'iil ayaa sheegtay in duqayntaasi ay kaga jawaabaysay boqolaal gantaal oo dhulka israa'iil kaga soo dhacay dhinaca xamaas waxaana xaaladda sii murjiyey markii dadaal ay garwadeen ka ahayd masar oo horey looga bartay u kala dabqaadka xabajoojin mar kasta oo ay israa'iil iyo falastiiniyiin sidan isugu dhacaan u guuldaraystay warbixin video ah oo uu sii daayay militariga israa'el ayaa taliyaha ciidamada israa'el benny gates waxa uu ku sheegay in howlgalkan uu sii socon doono ilaa iyo inta israa'el ay ka gaarto hadafka ay ka leedahay oo ah inay baabi'iso kaydadka gantaalaha xamaas iyo marinada dhulka hoostiisa ah ee ay adeegsato kooxda אנחנו בשלב של הרחבת המתקפה לממד היבשתי, פעולה שהחלה אתמול בערב.
waxaan ku guda jirnaa buu yidhi ballaarinta wejigan howlgalka ee dhulka xalay ayaana qayb ka mid ah howlgalka si xoog leh u bilownay buu yidhi ooan uga bilownay dhowr goobood oo ka tirsan marinka kaza waxaana howlgalkeenna uu isugu jiraa buu yidhi bartilmaameedsiga cadowga iyo naafaynta awooddiisa qorshaheennu wuxuu yahay buu yidhi inaan sii wadno howlgalka oo aan sidii aan doonno u qaabayno xamaas dharbaaxo xoogan ayaa ku dhacday buu yidhi kadib markii muddo sannado ah ay dhisaysay awooddeeda gantaalaha iyo tirada ciidamadeeda militariga israa'el ayaa sheegtay inay dileen ilaa iyo toddobiyo toban falastiiniyiina oo hubaysan halka saddex iyo toban kalena ay isu soo dhiibeen mid ka mid a askarta israa'el ayay sheegeen inuu ku dhintay xabad si qaldan uga timid ciidamada israa'el hase yeeshee dhowr askari oo kale ay ku dhaawacmeen howlgalkan dhinaca dhulka ah israa'el waxay sheegtay in weerarkii ugu dambeeyey ay beegsatay laba boqol oo bartilmaameed oo ay ku jiraan kow iyo toban qoryaha gantaalaha ah oo dhulka hoostiisa ku qarsoonaa iyo ilaa iyo labaatan marin oo dhulka hoostiisa ah waxay sheegtay in labiyo toban maalmood oo uu dagaalkan socday ay duqayn u geysatay israa'el laba kun saddex boqol iyo konton barood oo kaza ku yaala oo ay ku jiraan kun iyo boqol qoryaha gantaalaha tuuraah islamarkaana ay baabi'iyeen kaydadka hubka ee xamaas inta howlgalkan uu socday in ka badan boqol iyo shan iyo soddon gantaal ayay xamaas ku tuurtay israa'el inkastoo badankood ay hawada ku burburiyeen gantaalaha habka difaaca israa'el ee loo yaqaano iron dom qaar ka mid a gantaalahaasi ayaa gaaray magaalada ganacsiga ee israa'el ee tel aviib hase yeeshee cidina waxba kuma noqon dhinaca falastiiniyiinta ayaa saraakiisha xamaas waxay sheegayaan in shan iyo lixdan falastiiniyiina oo ugu yaraan shan iyo toban ka mid a ay da'doodu ka hooseyso siddeed iyo toban sana jir lagu dilay kaza tan iyo markii ciidamada dhulka ee israa'el ay galeen khamiistii lasoo dhaafay tirada guud ee falastiiniyiinta uga dhimatay howlgalkan tan iyo markii uu bilowday siddeeddii bishan ayay ku sheegeen saddex boqol iyo shan qof oo u badan dad rayida oo ay ku jiraan toddobaatan carruura iyo shan iyo labaatan haweena kaza oo leh degmooyin yaryar oo si ciriiriya dadku ay u degan yihiin ayaa sida la sheegay waxaa ku nool dad gaaraya hal malyuun iyo siddeed boqol oo kun oo qof saraakiisha cisbitaallada ayaa sheegaya in toddoba qof oo rayida ay ku dhinteen duqayn cirka ah xalay koonfurta kaza deegaanka kanyunisna waxaa ilaa iyo shalay gabaldhicii ku geeriyooday sagaal iyo toban qof oo rayida oo carruuri ay ku jirtay khamiis shaah oo ah darawal gaadiidka gurmadka ee ambalaasyada wada oo afar ka mid a xubnaha qoyskiisa ku waayey weerarkan ayaa sheegay in duqayn loo geystay guriga walaalkii halkaas oo ay ku dhinteen afar qoyskaasi ka mid ah dhowr kalena ay ku dhaawacmeen shaqo ayaa ku jira buu yidhi walaalka ayaa isoo wacay isagoo igu yidhi nabadbaadi duqayn ayay noo geysteen waxaan weydiiyey inta qof ee dhaawacantay si aan u ogaado tirada ambalansyadaan u baahannahay laakiin nasiib darro taleefanka ayaa naga go'ay gurigii ayaan aaday buu yidhi anigoo laba ambalaas wata waxaan halkaa ugu tegey qaar ka mid ah qoyska oo geeriyooday kuwii kalena ay wada dhaawacan yihiin runtii way igu adag tahay inaan sharaxo wixii aan arkay dadka khaza ku nool ayaa ku soo warramaya in ciidamada lugta ee israa'el iyo taangiyadooda ay boqolaal mitir gudaha ugu jiraan waqooyiga khaza hase yeeshee dhinaca koonfureed ay si weyna gudaha ugu jiraan magaalada ma jiro dadaal muuqda oo la xiriira sidii loo joojin lahaa colaadan oo ka socda gobolka marka laga reebo dhaleecayn ka imanaysa dalalka qaar iyo qaramada midoobay oo sheegtay in loo baahan yahay in dagaalka ka socda khaza si deg dega loo joojiyo si xaaladda aan isugu bedelin mid bani'aadnimo oo laga xumaado
warbixintaasi waxaa isugu kaaya soo duway maxamed colaad xasan halkaad ka dhagaysanayseena waa v o a washington
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a toos idinkaga imaanaysa magaalada washington magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay shir ay isugu yimaadeen qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo iyagu sheegay inay ka soo horjeedaan guddiga heshiiskii maamulka koonfur galbeed soomaaliya saare cabdi axmed ayaa qadka taleefonka muqdisho ku wareysatay xildhibaan cumar maxamuud maxamed cumar finish oo ka mid ahaa xildhibaanada shirkan ka qayb galay
wallahi walaal waa mahadsan tahay shirkan waxaa isugu yimid xildhibaano iyo qaybaha bulshada oo ka soo jeeda beesha hawiye waxaana looga hadlayay siyaasadda ku aadan saddexda gobol oo mas-uuliyiinta sare ee dawladdu ay go-aansadeen inay si dariq ah isu raacsan kuwaas oo kale ah bay iyo bokool iyo shabeellada hoose arrintaas ayaa looga hadlayay dadkii meesha isugu yimid intooda badanna fikirka noocaasa ama siyaasadda cankaasi way kasoo horjeestay marka maxaad isla qaadaa dhigteen ama aad isla go-aansateen dadkiini ka qayb galay kulankaasi
waxaan isla qaadaa dhignay waxyaaba badan oo sida arrimahaas ay khaladka u yihiin ayaan caddaynay meediyahana waa u sheegnay soomaalidana waa u sheegnay waxayna la mid tahay khaladkii lagu sameeyey maamulka kumeel gaarka ah ee jubbooyinka sidaa darteed waxaan soo jeedinay oo madaxda dawladda iyo guud ahaan beesha caalamkaba aan ugu baaqnay inaanay rabitaankooda iyo sida ay iyagu ay la tahay u samaynin maamulada aanay ayagu dadka qasbin la siiyo fursad bulshada gobollada degta iyagu ay gosadaan sida ay usraacayaan oo ay u samaysanayaan maamulkooda waa tahay ee mudana heshiiskan iyo guddiga la magacaabay ee dowladda ee goboladaasi koonfur galbeed laysku yiraahdo waxaa wato xubnaha dowladda ugu sarreysa ama qeybo ka mida dowladda waa tii dhowaantan dadkii diidanaa oo wasiiradu ay ka mid ahaayeenna ay ogolaadeen marka adinka si gaara xildhibaanadiinan maxaa idinku gaara innaga wax noo gaar ah oo oo ka duwan waxa dadkeenu qabo ma jiro keliya waxaan diidannahay sidii qof ay xil u magacaabayaan inay qofkay doonaan iska magacoodaan oo ay oo ay yidhaahdaan qofkan ayaa beel hebel ama gobol hebel mas-uul ka ah isagaana aayihii gobolkaas ka talinaya marka mas-uuliyiinta dawladdu soomaalida ayaa madax u ah qofkay doonaan inay magacoodaan oo ay xil u dhiibtaan way kari karaan laakiin dhismaha maamulada gobolada ama dowlad goboleedyadu taas waa ka duwan yihiin waa mid loo baahan yahay bulshooyinku inay iyagu go-aansadaan yacni sida wax loo dhismayo iyo cidda madaxda u noqonaysa marka arrinkaas ayaa dastuuri ah arrinkaas ayay dadku doonayaan ma doonayaan yacni qof aanay ayagu xulan in aayahooda loo dhiibo gacanta loo geliyo waa tahay xildhibaano badan ayaa horey waxay u diidanaayeen maamulo horey laga yabyabay dalka dabeetana qaarkood way ogolaadeen markii beesha caalamka ama madaxda ugu sarreysa dowladda ay muddo riixeen kadib marka muxuu ka dhigan yahay kulankiinan maanta muxuuse soo siyaadinayaa haddiiba laga yaabo qaarkiin berri inay ogolaadaan ama ogolaan doonaanba shirkan lagu dhisayo maamulka iyo guddiyadan la magacaabayba berrito waa qayb wakti dhiman waaye sida ay noqon doonto ma garanayno laakiin waxaan kuu sheegayaa maantay bulshada annagu aan xildhibaanada u nahay inay diidan yihiin sida wax loo wado oo la leeyahay yacni shaksiyaadkan ayaan kasoo xulnay beelihii ina goboladaas ayaga ayaana maamul u samaynaya aragtidaas mid ka duwan ayaan qabnaa oo ah dadku inay ayagu fadhiistaan ay xushaan yacni sida goboladu ay isu raacayaan oo ay u samaysanayaan maamul wadaag ah iyo cidda madaxda uga noqonaysa marka innaga aragtideenu waa midaas mana garanayno mustaqbalka yacni waxa imaan doona laakiin maantay dareenkeena iyo go-aankeena waa sidaas
kaasi waxa waa xildhibaan cumar maxamuud maxamed cumar finish oo qadka taleefonka magaalada muqdisho oo ugu warramayay saare cabdi axmed oo stuudiya igu wehelisa
goobo ka mida somalilan waxaa ku aasan sun ka mid a haraadigii ay isticmaali jireen xaruntii la dagaalanka ayaxa bariga afrika oo xarunteeda ugu weyn ay ahaan jirtay magaalada hargeysa suntaasi oo laga cabsi qabo inay waxyeeleyso bulshada oo qaarkood ay degan yihiin goobo aanan ka fogeen xarumaha ay suntaasi taallo ayaa haatan waxa ay bilaabeen in laga guro islamarkaasina wadanka dib looga saaro haddaba wariyaha v o eda hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa xaruntaasi waxa uu booqday kadibna waxa uu wareystay sida loo saarayo wasiirka waxa uu ka wareystay wasiirka beeraha somalilan profesor faarax cilmi geedoole
halkan hadda aan joognaa waxa weyaan waa xeradii ayaxa oo ahaan jirtay xarun laga maamulo east africa ama hongeeska waayo waxay somalilan ku taallaa xeebta badda cas oo ah meelaha ugu waaweyn ee ayaxu uu ku dhalo oo environmentkaas wuxuu ka jiraa xeebaheenna badda cas marka meeshanaan joogno waa waxaa la dhigay suntii ayaxa ayaa dhowr jeer la dhigay oo wakhtigii dalka laga qaxay ilaa afartan foosto ayaa taallay suntii dadka ayaa waa la deldalooliyey roobkii iyo biyihii oo waxay gashay dooxyadaasay gashay mar dambe ayaa iyadna labadii kun iyo toddobadii ayaa sun la dhigay malatona oo tii ayaxaa oo besticides loogu tala galay suntiina iyadna sidii oo kale waa foostooyinkii waa la dilaaciyey suntii dhulkay ku daadatay qaar dadkaa gurtay way wasiir markaynu ka hadlayna de waa xaddi badan marka laba jeeroo kala duwan lasoo dhigay marna afartan foosta ay yaaleen haddana laba kun iyo toddobadii sun kale lasoo dhigay se ii muuqataa ima markaynu hadda soo gelinay xaruntan aan arkayay ama baan milicsanayey dadweyne kala duwan baa agagaarkeeda degan suntani ma tahay mid saamayn kule bulshada runtii suntu way ku leedahay saamayn laakiin muddada aynu jirnay dowladdu awood uma ahaynin inay wax ka qabato maanta ka hor hay-adahan caalamigihna cid meeshan wax ka qabatay ma jiro dhibaatay ku haysay suntaasi deegaanka iyo dadkaba san hore kuugu sheegay laakiin hadda insha allah tallaabo ayaan ka qaadaynaa tallaabo nooceeyaad qaadaysaa suurtagal ma tahay inaad sunta uruurisaan oo aad wadankii ka habaysaan oo aad dib bulshadiisa aanay saamaynay dhibaato ugu yeelan runtii waxaa nasiib wanaaga suntan dhowr barbowsal baanu qornay iyuudaanu qoranay annagoo iskaashanayna faw ka bilowgiisii waanan ku guulaysanay iyuudii way ogolaatay lacagtii bidhkiina waa la sameeyey sharikad maraykan ee ku guulaysato la yidhahdo black smith laba jeer bay halka yimaadeen markii hore dooxa hargeysaanu geynay iyo xaruntan ciido iyo biyoba way qaadeen sambles ay soo baadhaan hadda way soo laabteen toddoba cishay joogeen suntii way xereeyeen waxay keeneen foostooyin cusub oo leh meel laga xidho oo ayna hawadu ka baxaynin dabadeedna kontaynarka halkaa yaalla ayaa suntii lagu xareeyey waxaanan sugaynaa in sunta waddanka laga saaro oo laga qaado waxaa kaloo jira in ciidaha ay qaadeen waxaa suntan wixii daatay in laga nadiifiyo xerada iyo meelihii kaleba taasina waxay noqon doontaa arrin kale waxay soo noqonayaan ogos insha allah waxaanu ku tala jirnaa hawshaasi in si fiican wax looga qabto oo lagu guulaysto waxaa kaloo nagu maqaala ah oonan hadda xaqiiqada haynin in meelo kale lagu aasay suman lagu aasay ay jiraan waxaanu hubnaa horta in madaarka boorama sun baa lagu aasay suntaana bal sidii looga saari lahaa waayo qaabka loo aasay maaha qaab cilmaysan suntana sideedaba in wadanka lagu aaso waa qalad waa in wadanka laga saaro sunta taana waxa weeye barnaamijkeyga insha allah waanu ku tala jirnaa inaan gallo meelo kaloo hargeysa ka midana waxaa lanoo sheegay inay meelo kale sun ku aasan tahay waan ku daba jirnaa insha allah kuwaasna way wasiir seed u saaraysaan amaba dee waxaa tilmaantay inay dhibaato tahay wadankii in lagu aasa ama dhulka gudisunta waa sidee qaabkaad u saaraysaan qaabkaan u saarayna waxa waa nidaam horoo jiray maaha ku cusub awalba sumahaas waxa weyaan dowladda etoobiya oo imika santarku tahay ayaa hawshaa maamulkeyga lahayd iyo hay-addan faw iyo d l c marka iyagaan iskala kaashanaynaa insha allah iminkana dowladda xidhiirhka xagga ayaxa wuu noo bilaabmay anaga iyo dowladda etoobiya si aan wax uga qabsan lahayn iminka xaruntan aynu ku sugannahay ayux waa goob weyn magaalada koorneeda ku taallaa say muuqata de bulsho kala duwan baag ayaa hareeraheeda ku nool ilaalinteedu waase seed bulshadii looga ilaalinaya si aanay u iman oo goobtii carruurtii kale ugu ciyaarin suntii aan loo taabanin ama bulshadii aanay saameyn ugu yeelan aad baad u mahadsan tahay waxaa hadda inala jooga laba oday oo ah odayaasha u xil saaran ilaalinta goobta waxa weeyaan insha allah had iyo jeer waa loo soo jeedaa waa insha allah aad bay u ilaaliyaan dadka ku wareegsan meesha ee soo galay dhulkii ay xeradu lahayd waxa weeyaan looma daynayo insha allah waa laga rari doonaa dadkaana waa laga rari doonaa meeshuna waxay ku soo noqon doontaa inay noqoto sidii ay awal ahaan jirtay waayo ayaxu dhibaato weyn buu inagu hayaa haddii aynu xaruntii aasaasi weyno oo hay-addii aynu aasaasi weyno waxa weeyaan dalageenna iyo deegaankeennuba khatar buu ku jiraa
waa hagaagkaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha somalilan rofesor faarax cilmi geedooleh oo u waramayay wariyaha v o e da ee magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac
haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahin ayaa inoo haya
Bye. waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha laha ee hambalyada iyo heesaha iyo weliba iyadoo ibraahim uu la guda galay een, tobankii ugu dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan malaha waddaciyan waa loo diyaar garoobaya aad aad iyo aad dhegeystayaasheenana caashooy waxaan u haynaa heeso ramadaana iyo qaar kale oo jacayla oo isku dhafan waa tahay warqadda ugu horreysa maan soo qabtaa mise waxaan ku bilownaa mid ka mid a heesaha dhegeystayaashaan u hayno intaana warqadaha u gelin sow sow waxaa ku luqaynaya fanaanka maxamed axmed kuluc
salaam soo kuma baryootomo inuu boqorku igu simo jacayl beri ma goysoo biyana kaama mayraan
waa tahay codka macaana fanaanka maxamed axmed kulo intaas aan uga harno warqadda ugu horreysa ibraahin haddaan soo qabtana waxay ka timid anigoo ah baa layidhi xasan cali qaasim marka ugu horreysa waan idin salaamayaa buu yidhi daadihiyaasha barnaamijka daandure iyo caashucud buu yidhi waanu ka qaadnay mid la midana waanu u gudbinaynaa marka xiga buu yidhi waxaan salaan halkan uga dirayaa hooyo xaliimo maxamuud jimcaale iyo dhammaan reer cali qaasim oo kala jooga buu yidhi soomaaliya maraykanka waxaan idin leeyahay buu leeyahay mar kale ramadaan kariim waa tahay waxaan filayaa xasan cali qaasim in salaantaasi uu u diray hooyo xaliime maxamuud jimcaale iyo dhammaan reer cali qaasim oo jooga soomaaliya iyo maraykanka in ay dhegeysanayaan oo ay kana guddoomeen waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray axmed abuukar mursal iyo cabdulaahi abuukar mursal iyo faadimo abuukar mursal iyo xabiibo abuukar mursal iyo mukhtaar abuukar mursal iyo cabdinuur abuukar mursal ibraahim abuukar mursal iyo nuur abuukar mursal iyo muxyidiin abuukar mursal iyo cabdinaasir abuukar mursal iyo zahra abuukar mursal cabdirasaaq abuukar mursal iyo cabdiweli abuukar mursal iyo maxamed deeq abuukar mursal iyo waxay yidhahdeen reer daahir cali maadey dhammaantoodna waxa ay taaniid u dirayaan maxamed nuur abuukar mursal iyo waxay yidhahdeen faadumo daahir cali maadey oo wiil ugu dhashay dalkaasi australia waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey abubakar allah ka dhigo kii soo barbaara aamin aan anaguna leenahay aniguna aamin ayaan raacina ibraahinow bishii barakaysneed ee ramadaan madurbaba ayaan maqli jiray waaba tan sii dhammaanaysa hadeertaan oo tobankii u dambeeyey ayaa la guda galay oo dadku waxay u diyaar garoobayaan sidaan barnaamijka furitaankiisiiba aan kuga soo hadal qaaday wadicii in la soomo oo macnaheedu yahay soonkii soddonkii waa ka faraxalanay wadicii baanu ku daraynaa wadaca wadac ayaa ramadaan socotaya socotaya waa tahay waxaana noo dhiman marka dambe inaan saarno salaama salaama saro bilsoon qaaday kusagotin aad iyo aad
allow nago beg ada boqore
ibraahinow waa wadiciina waanu u diyaar garoobaynaa tobanka marka aanu dhammayno haddii ilaahay uu raalli ka noqdo wadacwaddaa waabata la leeyahay waa tahay bisha barakaysan ee ramadaan mar kale dhegeystayaasha daclada dunida naga dhegeysanay waxaanu leenahay mar kale ramadaan kariim ramadaan alkariim dhambaalkan caasha waxaan ka helay aabba xasan xuseen maxamed codyare iyo hooyo safiya rabiile hufane iyo waxay idhahdeen deeqe xasan xuseen iyo isbahaan xasan xuseen iyo saygeeda cabdirasaaq xaaji ibraahim nuur iyo cabdishakuur xasan xuseen iyo xaaskiisa ifraax abiib cabdulaahi iyo waxay idhahdeen liibaan xasan xuseen iyo hana xasan xuseen iyo xuseen xasan xuseen iyo umulkheer xasan xuseen iyo cabdishakuur maxamed axmed waxay joogaan somalilan soomaaliya iyo waxay yidhaahdeen north america yurub dubai iyo waxay yidhaahdeen suudan waxaana ay tahaniyad mehera ay jecel yihiin inay gaarsiiyaan axmed maxamed cabdi iyo ayaan xasan xuseen oo isku meersaday somalilan magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin hambalyo
annaguna waxaan leenahay hambalyo waa tahay ibraahinow sidaad arkaysaba waraaqihii dhegeystayaasha waxaa aad loogu mashquulayaa bisha barkeysan ee ramadaan ee sii dhammaanaysa iyo cibaadadii baa lagu mashquulay marka waxaad moodaa in arooskii iyo meherkii in la yiri bal malaha ciidda lala sugo oo bisha ramadaan markay dhalanaysana aroosyo badan iyo mehero badana lagu aadiyaa ciidda marka lasoo gaarana waa lagu aadiyaa marka munaasabadahaasaan waxaan malayn dadkan u diyaar garoobayaan bal heesta xigto haba baran lahaayaa ha u bixin lahaayaa imikoon bistay hay baroor miyaa wax ii qaban waa tahay markii waxaa laga yaaba dhegeystayaal badan inay qadiijo fowday kusoo dhacda hase ahaatee waa heestii oo dib loo soo duubay muusiga casrigana lagu soo duubay duniya baraxo
ibrahim
qadiijo fooday nuur ayaan ku xasuusanaynaa heestaasi waxaa haddase qaadaysa oo casriyaysay fanaanada duniya barxu dad badan waxaan filayaa inay heestaasi xasuusanayaan oo ay faruuri qaninayaan
ibrahim adiga maxaa ku xasuusanaysaa gaar ahaan
anigu waxaan ku xasuusanayaa hadda inay ahayd hees jacayla oo maaragtay dadku ay maxaan ku idhaahdaa eh, sida caashoo kale ee barkinta ay bugga saari jireen oo ay bannaanka maaragtay eh, eh, busto iyo darin isku Wow.
dawooli jireen geetalaalka hoostiisa waxaan wax- waxaan maqli jira waa la isku haystaa wixii madaxda kaa dhigay oo inaan bogga barkin ku qabsado xagee ku aragta ibrahim Yaa, mis weliba- mis mis waa iska malaynaysa oo weliba geetalaalka hoostiisa aad iga jirta
malada waa laga qayliyey waa tahay duniyo baraxuu codkeeda macaan iyo heestii haba baran intaasaan ku dhaafno warqadda xigta manaa soo qabta mise waa adiga caasha noo soo qabo waa tahay ramadaan kariim baa lagu soo bilaabay bahda v o a qeybta muusiga iyo salaamaha baa layidhi waa tahay waxaan halkan taanid dhalasho uga diraynaa baa layidhi annaga oo kale ah axmed abuukar mursal iyo cabdulaahi abuukar mursal iyo faadumo abuukar mursal iyo xabiibo abuukar mursal iyo mukhtaar abuukar mursal iyo cabdi nuur abuukar mursal iyo ibraahim abuukar mursal iyo nuur abuukar mursal iyo muxyadiin abuukar mursal iyo asxaab kaloo fara badan baa ku jirta waxaa ka mid ah cabdinaasir abuukar mursal iyo zahra abuukar mursal waa dhammaan ilma abuukar mursal cabdirasaaqna wuu ku jiraa cabdiweliyaa ku jira iyo maxamed deeq abuukar mursal iyo waxaa layidhi reer daahir cali maday dhammaantood waxay taaniyad u dirayaan maxamed nuur abuukar mursal iyo faadumo daahir cali maadey oo wiil ugu dhashay dalka australia baa layidhi magaaladiisa melbourne wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi abuukar codsi bay leeyihiin waxay idhahdeen waxaad ii soo sheegteen ibraahim bal halkan day codsi baa lagu soo qoray marka intaas aad sheegtaan kadib baa layidhi fadlan email ii soo dira haddii la soo daayo iyo haddii kale si aan u Si dhegeysto aan marka u waxay dhegeysto.
leeyihiin intaan la soo dayn fadlan ii soo xaqiijiya in la soo daynayo een, warqadan si aan u dhegeysto haye annaguna waxaan leenahay haddee v o a ka dhegeyso
waa tahay waa v o a somaly dot com ka dhegeyso haddaad joogto een, australia iyo meel ka baxsan gudaha soomaaliya iyo guud ahaan soomaaliya laakiin dadka soomaaliya jooga waxay haystaan fursad ay uga dhegeysan karaan efemyada v o eda qudheeda uga dhegeysan karaan hase ahaatee laakiin haddaad caalamka meel kale joogto een, waxa keliya kuu bannaa waa inaad ka dhegeysato internetkooda aado v o a somaly dot com heesta kale ee caasha dhegeystayaasheen aan usoo qabanan maadaha soo qabto masaaniga dhinacaaga usoo riix maadaama ay fanaanad qaadayso oo weliba haddana dumara maad adiga eh, waa tahay eestan ibraahim waxaa halkudhageedu uu yahay daydayaamo daalo isna ima daryeelo anna kama dambeeyo miya ma la iigu daw galay haye codkii f- aan sii jiidanno waa tahay xaliimo khaliif magaal codkeedii
ضمعت سلامي دايبه يا مدام
salaam waxaa saacad lagaa yiraa madaxaad u ruxaysay adigana bal ii waran maxaad xasuusanaysaa waxay isoo xasuusisay mid ka mid a asxaab aan wada joogi jirnay magaalada nairobi siduu magool u dhegeysanay u dhegeysanay u dhegeysanay heeseedu aada uga heli jiray ilaa hadduu joogaa markaas wuxuu yiri haasho intay ogaatay inaan laga daba heesi karin ay siday doonto u haysta marka heesta waxay isoo xasuusisay heesaha ay sida ay doonto xalimo khalaf magool ay u qaaday waayo waayo xusuus iyo jalaaliyow ayaa la yidhahdaa waa tahay daydayaama daalo intaas aanu ku dhaafnay ibrahim gabagabadii barnaamijkan waan kusii siqaynaa bal warqadda ugu hor ugu dambaysa dhinacaaga soo qabatay iyadana aan ku xijiyey warqaddan waxay naga soo gaartay aabe cabdulaahi cabdiraxmaan xasan iyo aabe cabdikhabiir cabdiraxmaan xasan iyo abti cabdikafaar abshir cali iyo waxay idhahdeen abti muxiudiin abshir aadan iyo burhaan yuusuf macalin iyo khaatum aadan cumar iyo qaasim cali yuusuf iyo cabdisalaan ibraahim cali iyo cabdishakuur mursal ibraahim iyo waxay yidhahdeen shaawuul mursal ibraahim iyo xayaad aadan ibraahim iyo khayrudiin xasan yuusuf iyo cabdiwahaab geedi maxamed iyo shiine cabdiraxmaan xasan iyo maxamuud xuseen macalin iyo ayay caasho aadan ibraahim dadkaasina waxa ay joogaan bay yidhahdeen soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna tahniyad jecel yihiin inay gaarsiiyaan mahad cabdiraxmaan xasan buuxow iyo waxay yidhaahdeen hooyo muumino cabshir cali nuur oo wiil ugu dhashay gobolka baay gaar ahaana tuulada toos weyne waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey sakariye mahad cabdiraxmaan waxayna leeyihiin allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaa leena waa tahay ibraahimna warqadda dhinacayga ugu dambaysana toddobaadkan waxa ay naga soo gaartay waxaa ugu horeeya aabe xasan xuseen maxamed waxa uu ku magac dheer yahay codiyare waxaa kaloo ku jirta hooye safiyo rabiile hufane iyo sidoo kale deeqa xasan xuseen iyo ismahaan xasan xuseen iyo saygeeda cabdirasaaq xaaji ibraahim nuur iyo cabdishakuur xasan xuseen iyo marwadiisa baa lyiri ifraax abiib cabdulaahi iyo sidoo kale liibaan xasan xuseen iyo hane xasan xuseen iyo xuseen xasan xuseen iyo umulkhayr xasan xuseen iyo cabdishakuur maxamed waa cabdishakuur moxamed axmed baa layidhi waxay kala joogaan somalilan baa la yidhi iyo sidoo kale north america iyo yurub iyo dubai isutoga imaaraadka carabka carabta suudan iyo meelo kale oo dunida ka mid a waxaanay tahanid u dirayaan baa layidhi axmed maxamed cabdi iyo ayaan xasan xuseen oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa toddoba iyo tobankii bishan julaay sanadka laba kun afar iyo tobanka oo maalintii khamiista waxaanu leenahay bay idhahdeen hambaliyo hambaliyo hambaliyo meher wanaagsanna way u raaciyeen waa taabal heesta ugu dambaysa ibraahino
caasho heesta aan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa ayaa waxay tahay hablayahow waxaa ku luqeynaya fanaanka cabditahliil warsame waa taa waxay ka mid tahay heesaha wanwanaagsan ee weliba cabditahliil aad moodo isna inuu u qaaday si ikhtiyaarkiisa saa doonta u qaad cidankaama dabaqaylanaysa waa tahay codka cabditahliil warsame
naga tago midba haddano ah weli kale wuu soo socday socday waygu wuxuu keenayaa dunida farax iyo walaaca midnaan weel cid ugu jiri gu jiri waqta shalay naga tago midba haddano ah weli waygu wuxuu keenayaa dunida farax iyo walaaca midnaan weel cid ugu jirigu jiri iswaydaata xilliga dadiho weynantay wadiyo gabow baa ku jiray haweenka ku jira wiilkiyo gabadhii israba dariiqooda wada sidaasi waa arabo waryo sheeka ku jira wiilkiyo gabadhii israba dariiqooda wada jacayladan waa liidahay jacaylka walaalahay jacaylka uu waalidkahay gudaa labaadiisa qaali jacaylkooda ku weyn jacayladan waa liidahay jacaylka walaalahay jacaylka uu waalidkahay gudaa labaadiisa qaali jacaylkooda ku weyn dadyo howla wareeyahay marmadna wanaajisan idinkaana walaaciya marmadna wanaajisane hablayowna wareeyahay marmadna wanaajisan idinkaana walaaciya marmadna wanaajisane nin iyo waagii adduun doorra ruuxi wacna lexad waafiyadahay ilahay quruxda ku wanaagsanaa waqiyan geeriyun wayelnimada cunayso cunayso nini waagi adduun dora ruuxi wacna lexad waafiyada jacaylada waalida ah ee jacaylka walaalaha ee jacaylka waalidka ah
heesta aad bay kaaga dhexbaxday sama ibraahimo waa wada jacayl
maxaa loo noolaya ilaa u jeclaan hana dhigin waa tahay codka macaan fanaanka cabdi taali warsamintaas aanu ku dhaafnay caashoy goormaa la leeyahay jacayl waa dhammaaday jacayl waa ka qubaysanay beer baxaysa oo doog iyo cagaaraan ka dhex jiifanay jacayl unu daa
jacaylka laba ah bal heesta ugu dambaysa ibraahim sooq waxaan filayaa inaad noo hayso mid ka mid a qasiidooyinka nabi ammaanka ayaan ugu talagalnay bisha barakaysan ee rabadaan waxaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa caasho sooma ramadaanka waxaa ku luqeynaya busi waa tahay iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doonno dhegeystayaasha maxaad ku leedahay ibraahim sidaa iyo ramadaan almubaarak
heeskaasi gebagaba ayuu u yahay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim iyo ibraahim xasan daandure ayaa nala socodsiinayay guud ahaana idaacaddayda galabnimo oo annaga inta anigoo sahare cabdi axmed maxamed colaad xasan iyo dhammaanba v o a waxay idin leedahay intaynu mar kale caawad dib hawada ugu kulmi doonno inta ku horraysa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.